horta cadowgu inuu khasaare geysto oo caruur lahayo oo dad lahayo dee kolley waa uun taargetkiisa isaga ujeedadu markii hore u yimi waa waxay ahayd inuu argagax geliyo inaguna inaynu argagaxa ka digtoonaano oo ogaano inuu waxaa ujeeddadiisu ay tahay oo u socdaa keliya ay tahay inuu khalkhal ku abuuro shacabka sida dee kolley caadada u ah cadowga cadowgu dee nabaddiidka weeye dena puntland nahay cadow badan baynu leenahay habeeniyo maalin usoo jeeda inay waxyaala inoo geystaan cadowgaa dee waxaa ka mid a dhacdooyinkii hadda ka dhacay muxuu ahaa controolka xilli dambe oo ciidankeenuna halkaa uu gacanta kula jiray fal ah inuu amni iyo muxuu ahaa baaritaan uu ka sameynayey baabuurta gaadiidka iyo dadweynaha oo ka ka yimaada muxuu ahaa gobollada intiisa kale halkaasna xiliyada dambe ee habeenkii lagu baaro iyadoo ujeeddadu ay tahay in magaalada aan lagu sii dayn dee wax cadowga inaanay gelin oo halkaa filter looga dhigo halkaa dee waxaa kusoo dhacdadii dhacday oo ahayd in lasoo gaaday nimanka nabaddiidkaana ay soo galeen halkaana ay dad khasaare u geysteen hawshii halkaa ka dhacdayna dee ciidanka booliiska iyo ciidanka amnigu baaritaan bay ku jiraan bal baaritaanka wixii kasoo baxana waa sugaynaa oo baaritaan socdo sideedaba dee lama farageliyo ilaa iyo risalka soo baxa la ogaado dee intaasaan ka oran lahayn taa iyada iyo dhacdooyinkan dambe oo ka dhaca innaguna caalamka kama baxsanin oo waxaynu nahay xubin ka mid a adduunka soomaaliyaynu ka tirsannahay puntland baynu nahay waxaad ogsoon tihiin marka muddooyinkii dambe oo tobankii sano ugu dambeeyey inay ka jireen adduunka waxyaabahan argagixisada loo yaqaano ay bilowdeen adduunka intiisa badanna ay ka jiraan dhacdooyinkaasi waddamo badan oo inaga xoogaaweyn inaga awood badan baa dhib ku haystaa puntland dee kama baxsano oo shacabkaas iyo muxuu ahaa waddamada caalamka ayaynu xubin ka nahay dhibkaasina waa dhib innaga ina soo gaaray sooma soomaaliya guud ahaan mana aha wax gooni inoo ah saasooy tahayna waxaa ilaahay mahaddiisa inaynu qaabkaynu u wajahnay qaabkaynu ula dagaalanay aynu kaga fiican nahay waddamada qaarkood ama dowlad gobolyada kale ee waddanka intooda kale taana waxay keentay mahaddeeda iskale ilaahay mar labaadkana shacabkeena oo aad shacab feejigoon shacab nabad jecel shacab og cadowga ku dhex jira sii sii kordhiyaanu leenahay marka waana ku mahadsan yihin waxaanu la dagaalami jiray runtii waxaa jira amisom waxaa jira quwado kale oo ina yidhahda waa caawimaan idin siinaa laakiin iyagoon jooginba baynu dagaalka ku jiray oo aan ka guulaysan jirnay waana kan inoo saamaxnay hadda inayn inoo saamaxaysa inaynu haddeer noqono puntland noqoto hormuudka nabadda waana sii kordhinaynaa insha allah dhacdooyinkeedna waa dhacayaan waayo cadowgu habeeniyo maalin saan hore u sheegay wuxuu ku seexdaa ku soo kacaa inuu waxyeelo inoo geysto difaaceennana waa adag yahay waana soo waana soo